kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa gegida dayuuradaha ee magaalada san faransiisco gobolka kaliforniya ee maraykanka uu shil ku soo gaadhay dayuurad laga leeyahay dalka kuuriyada koonfureed dayuuraddan ayaa nooceedu ahaa boyn oo lagu sameeya dalka maraykanka haddaba taariikhda shirkaddan heerka sancada ee dayuuradaha ay samayso iyo taariikhda shilalka ayaa waxaan ka waraystay xasan maxamed ciise xasan biinge oo cilmiga dayuuradaha aqoonu leh kuna sugan magaalada memfis ee gobolka tennessee xasan waxa uu marka hore ka hadlayaa aas-aaskii shirkadda boing horta combaniga boyn waa waxa weeye waa combaniga ugu weyn maraykanka oo xagga wuxuu sameeyaa diyaaradaha adduunka diyaaradaha passengerska la raaco laba combani baa waaweyn waa boyn oo aan combani maraykan ah iyo airbus oo ah european ama faransiiska ah boyn waxaas aasay ururka nin la dhaho waxaa william e boyn wuxuuna ka asaasay magaalada seattle washington kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo tobankii waxay isku darsoomeen mcdonald douglas combani kale maraykan oo diyaaradaha samayn jiray oo sida sameeya m d tenka m d elevenka oo jiri jiray oo ku yielay california ayaa waxaa la isku daray bon iyo douglas waxay midoobeen kun nineteen ninety sevenkii ninety sevenkii isla sanadkii two thousand one kiina waxay kasoo wareegeen seattle to chicago marka waxay degan yihiin heerku harkooda hadda waa waa waxay degan yihiin chicago dayuuradaha ay shirkaddani samayso ma aha kuwa rakaabka oo keliya ee waxay sidoo kale samaysaa kuwa xamuulka iyo kuwa ciidamada iyadoo shaqaale aad u badanina uu ka shaqeeyo waxay leeyihiin shaqaale ilaa boqol iyo todobaatan kun ah oo u badan united states iyo toddobaatan wadan oo kale oo kale boyn waxa weeye combaniga ugu weyn adduunka oo diyaaradaha ama civilianka sameeya iyo defensiga waxay militariga waa aragtay maraykanka wuxuu leeyahay ciidan xoog badan diyaarado badan ama navyga ha noqdo ama airforcega ayagaa sameeya waxayna sameeyaan ilaa today oo diyaarada hadda ay sameeyaan waxaa ka mid a seven three seven seven four seven seven six seven and triple seven iyo diyaarada cusub oo la dhaho dreamer dreamer linerka oo seven eight seven combaniga wuxuu ilaa hadda sameeyey oo oo diyaarada ay sameeyeen adduunka shaqeeya waa laba iyo toban kun diyaaradood ayaa hadda ay sameeyeen ayaa ayaa flygareeya marketkoodana waa close almost seven percent haddii laisku daro militariga iyo commercialka haddii laisku daro boqolkiiba todobaatan iyo shan boyn baa haysta tirooyinkaas duulimaad ee faraha badan ee diyaaradaha shirkadda boyn ee maalin walba hawada ku jira waxaa marmar la soo gudboonaada shilalkeena dhimashada rakaabka saaran sabtidii toddobaadkan ayuunbay ahayd markii diyaaraday leedahay shirkadda aasiyana ee dalka kuuriyada koonfureed taasoo ahayd sancadda shirkadda boyn ee maraykanka ee dhulka ku dhacday islamarkaasna ay sababtay dhimashada laba qof iyo dhaawaca dad boqol kor u dhaafaya intee ayay haddaba la egyihiin shilalka ka dhasha diyaaradaha shirkadda boyn gaar ahaan nooceeda toddoba boqol toddobiyo toddobaatanka horta macnaa accidentiga diyaaradaha ku dhacay horta noocan triple seven waa waxay bilowday haddana xoogaa lrb background kaa siiyo markii ugu horreysay waxaa la design garay kun iyo sagaal nineteen ninety four kii diyaaraddii ugu horreysay oo suuq soo gasho waxay ahayd waxay soo gasho nineteen ninety five kii waxayna ahayd waxaa gadatay delta airline oo combany maraykan ah ilaa hadda waxaa la gaday oo shaqaynaya kun iyo boqol iyo saddex iyo toban diyaaradood oo noocyo kala gedisan ah waxaana ugu badan oo diyaaradahaas hadda ku duula emirateska united airline air france iyo singapore marka haddaan ka hadla safetygeeda diyaaradan triple seven waa diyaarada adduunka ugu fiican xagga maaragtay safetyga maxaa la dhahaa dhibaato la-aanta kow waa diyaarada ugu dheereysa adduunka oo iyadoon istaagin gaari karta adduunka meelaha ugu dhaadheer marka ilaa inta aniga hadda ogahay ama oo public information ah oo ugu badnaayo accidenti ka dhacay waa yar yihiin ilaa hadda waxaa hadda la ogyahay waa sideed accidenti triple seven ku dhacay saddex ilaa iyo markii la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afarti ha sad waxaa ilaa sideed baa la ogyahay sideedaas saddex baa ugu weyn marka waxay leeyahay noocyo kala gedisan marka shilalka ay dhacaan shilalka ugu waaweyn ugu xun waa kan la dhaho the whole waxaa la dhahaa diyaarada dhan ay baabado saddex baa ka dhacday saddex baa ugu weyneed mid oo denver ka dhacday oo colorado ah iyo mid ka dhacday british airways oo ku dhacay labadaasa ugu waaweynaa iyo t montreal ka dhacday inta kale waxa iska minor bay ahayd taas waxay kutusaysaa markii horena waataan sheegay kun iyo boqol iyo saddex iyo toban diyaaradood ayaa hawada ku jirta marka saddexdaas accident waaweyn dhacay waa number yar marka safetygooda ama xagga ammaanka diyaaradda waa waa diyaaradaha ugu fiican maaragtay adduunka markaynu eegno dalka soomaaliya waxaa maalintii shalay ahayd diyaarad sidee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay cillad ku timid darteed dib ugu noqotay gegidii diyuuradaha ee magaalada muqdisho oo wakhti gaaban ka horun ay ka soo kacday diyaaraddaas oon waxba noqon ayaa markii dambe madaxweynaha soomaaliya uu diyaarad kale socdaalkiisii ku sii watay xasan binge ayaan weydiiyey heerka ammaanka ee dayuuradaha soomaaliya ka shaqeeya iyo in dayuuradahaas ay ku jiraan kuwa maraykanka lagu sameeyey lasi five six years aniga aad baan u eegayay arrimaha diyaaradaha soomaaliya horta nasiib daro soomaaliya diyaaradaha tagaa badankooda waa diyaaradaha waaweyn oo adduunka laga yaqaan ma aha badanaa waxaa taga diyaarado coberjeed ah oo la ijaarsado oo badanaa maaragtay nairobi laga keeno marka way tagaan seven two seven three seven three seven diyaaradaha ka taga dubai soomaaliya waxaa ugu fiican ugu safe garaysan diyaaradaha dubai ka taga dubai diyaaradaha ka taga oo soomaaliya hadday tagaan waa diyaarado fiican oo safetygooda iyo managementkooda shuruucdooda dhan badana u dhan yihiin maxaa yeelay adduunka sharci baa ka jirta wadankay diyaaradaha ka duulayaan waa in ay diyaaradda make sure inay shuruucdooda iyo waxooda ay safe yihiin diyaaradaha nairobi ka imaana ayagana saas oo kale laakiin waxaa jira diyaarado badan oo ka yimaada meelaha udhexeeya ama jabuuti ama inte waxaa arkaysaa diyaarada weyn dubi haddii ka baxdo waxay saagaysa berbera berbera diyaarada yaraa kaa qaadaya ama nairobi marka waa diyaaradaha oo soomaali taga oo hadda walow aanan rabin ummadda soomaaliyeed inaan cabsi geliyo laakiin waa diyaarado iska maaragta sida wadanka u baaba-ay aan waxba shuruuc ilaalisa ay jirin haydiya maamula ayuusa jirin hadda yaabaha waataan maqlaynay in icawa ay maamulaysay hawada soomaaliyeed ayay waxay maamuli jireen hawada keliya laakiin diyaaradaha soomaaliga wax hadda maamulo oo inay safetygooda ama inay diyaarada sharciyeysan yihiin ama taas ma jiro marka waa suuragal diyaaradda madaxweynaha raacay inay ahayd diyaarada nairobi ama nairobi ama adisababa ama jabuuti laga soo ijaartay oo madaxweynaha u waday meel kale waa dhici kartaa diyaarad boon inay tahay laakiin ma hayo
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay dayuuradaha ay samayso shirkadda boyn ee maraykanka iyo shilalka la soo gudboonaada intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo